magaalada kismaayo ayaa waxaa maanta laga daafuray macadka al imaami dhaxaawi oo lagu baran doono culumta shareecada iyo carabiga munaasabada lagu daafurayay macadka ayaa waxaa kasoo qaybgalay macalimiin culamaa udiinka magaalada kismaayo iyo mas-uuliyiin ka socda wasaaradda waxbarashada jubbaland maamulka macadka al imaami dhaxaawi iyo macalimiinta ayaa waxa ay ka wada hadleen muhiimadda uu macadka u leeyahay bulshada soomaaliyeed sababta macadka loo asaasay haddii aada boor ka fiiriseen si aanan loo weydiinin waxaan ku qornay boorka boorkay ku qoran tahay si loo fahmo shareecada islaamka bay dadka isa u fahmaan luqa alcarabiya in kor loo qaado
waxaa kaloo ay macnaha fariin ka bixinaysaa anigu lafteedii oo maamulkii macadkii macalimiintii ah inaanan iska soconin dad asal leh oo gadaal meel ay u laabtaan leh inay tahay baa idinka lafteeda aad dareemaysaan oo dad waxa la soo baray oo dadkiina wax gaarsiyaan la rabo oo lalada xisaabtami doono insha allah marka taana fartii bay bixinaysaa xafladan insha allahu tacaala waqtiga gaaban boqolkiiba boqol waxaan soo dhaweyneynaa dadka maanta sharafka oo nagala soo qayb gashay garabta waqtigooda qaaliga sheekh cali nuur oo ka mid ah culummada ugu waaweyn ee magaalada kismaayo iyo agaasimaha waaxda tacliinta sare ee wasaaradda waxbarashada jubbaland ayaa waxay ku baaqeen in lagu dadaalo barashada shareecada islaamka ardaydu ha dadaalaan waa nacmo alla siiyey ee culumta iyo maadooyinka loo dhigahayo qumaati ha ugu dadaalaan waalidiinta iyo xaafaddu arrintaas ha garab taagnaadaan ha ka warhayaan ha garab qabtaan haddaynan garab qabanin suurageli mahayo macadku keligii baad markaa ma ma socon karo dhammaan biidni illaahi tacaala muslimiintu meelay joogaanba waa mid meelay joogaan gaar ahaan intii magaalada joogtana wayse sii xigaan intii xaafadan joogtana wayse sii xigtaa dheri baad ninkii u dhowbaa dheeftiisa lah baa layidhi macadkan inaad wada garab istaagtaan baan idinka codsanhaynaa marka waxaan idinku boorinayaa ka xaafad ahaan inaad xaafadihii kale ee magaalada kismaayo ee waxyaabo badan hortiin samaystay idinkana hadda aada maaragtay dhexda u xirateen inaad gaartaan inaad dadaal sii muudisaan oo aada gaartaan ayaan idinkula dardaarmayaa